barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka afyamada qaar geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimcoos lix iyo tobanka bisha febraayo sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah geed baa lagu xidhi jiray quraanjale qaarkood oo la odhan jiray geedkaa ha ku jiro afar iyo labaatan saacadood afar iyo laba markaasuu cabaadi jiray ilaa waa nin meel walba ka xidhana toobadkeen baana idaaya wixii aad istiraahdaanna waan ogolaha awooddaasaa la saari jiray maamuliye ragah oo dee maskaxa lehoo laga dambeeyo oo hadalka uu yidhaahdo aan cidi ka daba noqon oo dhallinyaradu soo yaacdo waa caaqil saleebaan sugule oo ah dhaqaniiqaan muddo u soo joogay waayo badan oo nolosha baadiyaha ah
heesaha ayaan iyaguna ka marnaan doonin barnaamijka kuwa aan idiin haynana waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaa ka horeyn doonaa warkii dunida wiil sagaal iyo toban jir ah oo lagu eedeeyey in uu toogasho ku dilay toddoba-iyo toban arday oo wax ka baranayay dugsi sare oo ku yaala gobolka florida ayaa khamiistii lasoo taagay maxkamad nicholas cruz oo isagoo xidhan dhar midabkiisu oranji ahaa islamarkaana gacmaha ka jabaysan kasoo muuqday maxkamad ayaa dacwad lagu ayaa dacwad oogayaashu ay u sheegeen inuu ku eedeysan yahay toddoba-iyo toban dacwo oo dil ulakaca garsooryihii maxkamadda kim theresa molisa ayaa cruis u sheegtay in uu ku eedeysan yahay dembiyo halis ah garsooraha ayaa amray in xabsiga lagu sii hayo cruis madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuu dhammaan saraakiisha wadanka uu kala hadli doono sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha dhinaca maskaxda ah si looga hortago buu yiri kuwa geysta dilwadareedka gudaha mareykanka sanadka maraykanka ayaa diiday afar qodob oo ka mid ahaa sharciyada la xidhiidha socdaalka iyo arrimaha soo galootiga maraykanka sharciyadan ayaa waxa ay doodu socotay toddobaad in kasta oo ay muddo soo jiitamayeen waxaana ay intooda badani diiladda saarayeen xaaladda dhallinyarada iyaga oo da'yar sharci darrada lagu keenay maraykanka mudanayaasha diiday ayaa u arko in sharcigan cusub uu khatar musaafurisa ku keeni karo dhallinyaradan aqalkacad ayaa xalay wakhti dambe oo khamiistii ashaaciyey in xubnaha dimuqraadiga ee sanadku ay meermeeriyeen waxa uu aqalka cad ugu yeeray fursad dahabi ah oo ay dhallinyaradaasi ku heli lahaayeen dhalashada dalkan maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu aada uga niyad jabsan yahay dhaqanka ay sameeyeen dimuqraadiyiinta
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayey v o a washington markaana kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaano kusoo diyaariya waryaheena cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka jimcaha oo toddobaadkan ay ku eegi doonno garaha iyo siyaabihii odayaashii hore ay u geli jireen waxaana marti inoogu ah caaqil saleebaan sugulle oo ka mid ah cuqaasha gobolka sool si weyna u yaqaana dhaqanka kuna sugan miyiga duleedka magaalada laascanood
dhaqanka geedku wuxuu ahaa toban casho labaatan casho soddon casho baanu sugi jiray ragga garyaqaanka ah oo la yaqaan oo caanka ah haddii kale gartaasu lama ogolayn gartuna waxay ahayd ilaa markhaantiyaal iyo xeer iyo ladaan baa layska lahaa markii horeba dadku ku dhaqmo oo markii horeba layska samaystay taasaa la raadin jiray haddii ay sax tahayna tiibaa lagu qaadi jiray haddii ayan sax ahaynna tiibaa laga dayn jiray oo la ohan jiray waxba ma jiraan waxba maaydaan lehdin guddi baanu saari jiray rag guddiya oo la yidhaahdo guddidaasu hawsha ah iyadaa ku shaqa leh waana lagu dhaqmi jiray waana lagu qanci jiray cadaaladuna way wanaagsanayd oo si fiican baa arrinkaas loo geli jiray markhaantiyaal iyo wax kastabana waa la samayn jiray waxyaabaha markaa qaababkay u kala qaybsamaan iyo sida loo kala galo iyo guddiyadu siday ku yihiin iyo ka hor intaan garta la bilaabin sida bal nooga sheeg marka horeba waxaa la samayn jiray sida dastuurka oo kale oo dowladaha oo kale ayaa sharciya la samayn jiray hadday daaqa tahay hadday biyaha tahay hadday dhaqanka gabdhaha la kala guursado tahay hadday haddii ilaahay idankada leeyahay dhiigga la kala gala tahay haddii ay tahay haddii ilaahay idankada leeyahay nooc ay u dhacdaba marka horeba waxaa la samayn jiray xeer isaga dhigan oo marka horeba isaga qiyaasan oo dadku haddii ilaahay idankada leeyahay isugu soo yimaadaan oo laysla og yahay oo markii horeba dee dadku uu kala goostay oo arrinkaa goosadkiisa laleeyahay nacani sidaasaynu ku dhaqmaynaa oo dastuurba isagaa oo kale macno dastuur oo kale maxaa ka mida garaha xeerarka laisla yaqaano ee sooyaalka taariikheed leh ee dhaqankana ku salaysan ee haatanna lagu dhaqmo oo aad waxaan idiin sheegayaa hadday xagga gabdhaha tahay geel badan baa la kala qaadan jiray gabadha la doonana oo reer doonana mar qura looma dhowaan jirin oo qabiil kale uma tegi jirin ilaa oo kuma gudbi jirin hadday dilliin tahayna gabadh iyo baa la bixin jiray iyo boqol halaad ama boqol iyo soddon ama boqol iyo toban haddii ay tahay gabdhaha guurkoodana reerkaa gabadha guursadaa haddii ninku ka dhinto walaalkii ninku ka dhintay maahaane nin kale ma guursan jirin oo ma dhexli jirin oo dhaxalbay u ahayd moogta oo waa xeer isaga dhigan bay ahayd oo cid kale inay ku xadgudubto ama ay guursato madnuuc bay ka ahayd waa xeerka isaga yiilaa ha nooca ahaa waxaa jira xeerar badan oo xeerar aada u badan baa jira oo xagga daaqa ah bal ka waran xeerka daaqa iyo marka laga hadlayo soo guurtada iyo nidaamka u yaallaa waa nooc mana waxaanu odhan jirnay oo noo taalla haddii abaari dhacdo oo gaaja dhacdo inaan ha dhowto qoladaa nabadgelyola ay ku daaqaan daaqaa oo ay soo guuraan oo daaqaan oo isdhex galaan oo aan qoladaa abaarta lagu baabi'ine ay soo gashaa haddii degaankeedii roob ka da-o nabadgelyadeedana la ilaalin jiray la xushmayn jiray sidaa darteed qolo waliba waxay ahaan jirtay nacanii in biyaha lagu tixgeliyo oo lagu dhaqaaleeyo oo cunnada ay cunaan oo roobka ay cunaan baa xeer u ahayd oo aan la maagin oo waxba la yeelin oo nabadgelya ay ku dhacdo arrintaas
xeerkii garaha iyo dhaqanka caaqil ee soo jireenkaha waxyaabaha hadda wiiqay ee hoos u dhigay ee gartii miyiga joogtay magaalada u soo raray iyo cashiimooyin badan la sameeyey oo deegaankii oo dhan la kala xidhxidhay bal ka waran dhaqankaas hadda sidee buu yahayna waa xishoodkii oo yaraaday oo laga tegey dadkii hore xishoodkiisaa fogaa samcaddiisaa la ilaalin jiray qof waliba samcadduu ilaalin jiray si aan hadduu berito dhinto taariikhdiisii looga sheekeeyo oo uusan la yidhaahdo war hebel ma dhimane waa nool yahay oo uu taariikh u yeesho buu doondooni jiray oo ka shaqayn jiray dadka haddeerihina taariikhdii caynkaa ahayd ma yeelaane waxay sameeyaan qalin wax ku cunbay u badan haddeer halkaasaa qarniganu maanta joogaa garta laysugu yimaado garta sidee baad u eegtaana waxaan u eegnaa qofka gardaran waa raadinaa oo khaladka iska leh xogogaal baanu ka raadinnaa markhaanti baanu raadinnaa warar kalaanu baadhnaa markay arrintaasu soo aroorto baanu ka gungaadhnaa oo cadaalad baanu ku garniqi jiray iyo si xishood leh oo la yidhaahdo ha dhowto laaluusna ma qaadan jirin oo madnuuc bay ka ahayd laaluus wax laaluus la yidhahda haa raggii hore ragga la yidhaahda hebel waa garyaqaan waa nin noocmaa marka la yidhahdo ninkaas waa nin garyaqaana oo garta geedka yaqaan oo runta ka sheega marka la leeya waa qof caynkeena waa nin aftahana waa nin indhadheer waa nin indhaha kuleh xagga qadaadka waa nin taariikhda wixii soo socda saminadaa soo socda ka sheekayn kara waa nin murti leh oo murtidu ku buuxdo oo maskaxdiisu aad iyo aada u murti badan tahay ninkaa nimaan ahayna ma aanu dooni jirin oo maskax badan ninkaasaanu raadin jiray ninkaasaana adduunka joogi jiray oo maamuli jiray oo laysugu iman jiray oo awrka hadduu saaran yahay awrka waa la dooni jiray marka qofka uu gardaroodo waan ognahay oo dhaqanka miyiga yaalla qofka xaggee lagu xidhaano marka la yidhahdo hebel baa garti lagu oogay isagaana gar daran sidee loo qabtaa qofkii geed baa lagu xidhi jiray quraanjale qaarkood oo la odhan jiray geedkaa ha ku jiro afar iyo labaatan saacadood afar iyo laba markaasuu cabaadi jiray ilaa waa nin meel walba ka xidhan toobadkeen baana idaaya wixii aad istiraahdaanna waan ogolah awooddaasaa la saari jiray maamuliye rag ah oo dee maskax leh oo laga dambeeyo oo hadalka uu yidhaahdo aan cidi ka daba noqon oo dhallinyaradu soo yaacdo oo tii sidii ay qabasho baanu lahaan jiray waxyaabaha haatan dhaqankii sooyaalka ahaa ee garnaq ahaa ee taariikhda ahaa waxaa la leeyahay wuu isbedelay oo magaaladii iyo miyiga isku mid bay noqdeen oo dadkii dhaqankii la xeerin jiray oo kale wuu sii yaraanaya bal ka waran waa qarni gaara oo shaqaynaya qarnigan maanta ah waa qarni awalba taariikhdiisa la hayay ama xagga shareecada ha lagu hayo ama haddii ilaahay idankada leeyahay sayniska ha lagu hayo markaa qarnigii awalba aanu ku sheekaysan jirnay inuu soo baxayo sananka noocaasa baa maanta taagan oo aanu indhaha yaga ku aragnay ma la odhan karaa dhaqankii miyiga joogay garta geedka naqi jiray waa la iska daayay oo nin kastaaba garta uu naqaayo cuqaashi baa badatay oo dadkii bal ka waran waxyaabahaas oo kale
farahay ka baxeen imanka wax farahay ka baxeen dhaqankii caynkaa ahaa ama miyiba ha ahaadee iminka faruhu ka baxa dadkii siyaasad buu u badan yahay dadkii caynka ahaana wax yar baa ka noola waxbaa kama noola ama nin baa ka nool ama labaa ka nool ama saddex ama waxaan waxba ahayn oo dee ha waa dhintay dadkaasu waa dhintay intaad sheeko ku hayso dadkii garta sida weyn u yaqaanay ee gobolka sool joogay yaa ka mid ahaa ee taariikhda la yidhaahdo ninkaasi waa garnayaqaan oo garta si fiican buu u yaqaanaa cali fadal ninka la odhan jiray ka mid buu ahaa oo waa dhintay ayaa garaha haddeer markaan joogo waxaan ku arkay dhulka kan oo nool anigu dee maba aragba raggii garaha hore ee caaqibada la geli jiray ee dee taariikhdaba iska lahaa anigu maba aragba aan goormaa ninka garta lagu hadlaystaa markaad rag meel u dirsato golo ah oo oo ay meel soo fadhiistaan markuu ninka maskaxdiisa la og yahay oo aqoon loo leeyahay oo uusan laaluush qaate iyo lacag iyo waxaa ku saqajaamayn ninkaasu oo gartu cadaalad leedahay oo dadku daacad yahay waayo laba loo kala maaro waayey laascanood oo xabad isku dhuftay oo garaadagaleen baan anigu galay waxaan ku xalliyey labadii ninba waan xeer baanu goosanaynaa baa la yidhi xeerkaasuna waa sidii hore loo dhaqmi jiray bay yidhaahdeen oo dee waa kaa iyo wax noocaasa qaarna wuxuu yidhi geel baan rabaa dilkaas dee wax laygu dhuftay oo dee dhibaatadaa iyo ay gaadho xabadaha laygu dhuftay idinka idiin xeer tahay baan idhi mar haddii aan qabiilkiiba meesha joogin labadiinii nin iyagiibaa xeer u samaysay labadoodii baan xeer u sameeyey oo aan idhi xeerkaasaad kala qaadanaysaan idinku laakiin qabiilku xeerkaa shaqo kuma leh garta baadiyaha la noqo dhirbaaxada iyo qorifiiqa aflagaadada iyo qabiilcayga waxyaabaha sida lagu qiimeeya bal nooga waran maxaa ka midana reerka habeenkii loo dhaco ee la miro shan iyo toban geel ah ayaanu xukumi jirin dharbaaxadana adigu lacagtu marba sibay ahayde waxaan berigaa xukumi jirnay lacagtii berigaa joogtay ilaa laba boqol ilaa saddex boqol oo shilin waa dharbaaxada weeye qaarna xaal baaba la siin jiro waa war hebelow waxaan ku siiyey gabadh baaban ku siiyey oo waaba lagu xidhiidi jiray ha qori fiiqa oo la odhan jiray xaal baanu ka ha qoriga markuu ku fiiqo yidhahdo waa waa ku dilayaa oo ninkaasu dee agagaxo oo dee aad iyo aad aan u aragno inuu dee meesha ay hawshaasu taagan tahay xaal gabadh baabaan uu siin jiray dabadeedna waa lagu xulin jiray isaguna toban geela ama shan iyo toban geelu bixin jiray aflagaadadana waxaanu odhan jirnay war hebelow ninkaa waad ku aflagootay waa inaad keentaa haddii ilaa idankada leeyahay ama adi ama adi labaatana ama ari tobanah ama haddii ilaahay idankada leeyahay wax noocaasa ama xoogay lacagah oo adigu ama shan boqol ama lix boqol oo dee lacagtii berigii ama laba boqol oo wax noocaasa ama xaalmarin adigu noocaasa xushoodku oo la ohan jiray war reerkaas yaan la caayini cayda waa laga lixi jiray oo reerkaa gabadhiisa lama guursadaa la ohan jiray caqil waxaan doonaynaa oo kale innagoo barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka gabagabadiisa joogna n dhaqamaa jira iyaguna aada u adag gacanka hadalkii baynu maraynaa marka la yidhahda hebel waa la tuuteeyey reer miyiga iyo xoolo dhaqatada dhanka xeerkaa tuutada maxay u yaqaaniin
waxay u yaqaaniin nin qurah oo dhowr nin isugu tagtay haddii dhowrkaa nin isugu tagto waa laga xanaaqi jiray istaa la isugu tegey ninkaa waa la xereeyey dee haddii ninkii la xereeyey dee inagu xeer waxaynu ulahayn baynu xaq u leenahay ayaan kala googoosanna waxa u leehana war haddii aad maanta aad noo keeni weydaan wixii uu leeyahay waxaanu odhan jirnay horta ninkaasi wuxuu leeyahay noo keen dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni dhaqanka sooyaalka oo toddobaadkan aan ku wareysanay caaqil saliibaan sugulle oo ka mid ah cuqaasha gobolka sool intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol oo inoo soo diyaariyey barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaadna kala socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal haatanna aan saaxiibkay nuur oo stuudiyaha igula sugan ka codsada inuu inoo dulmaro ciyaarihii wixii ugu dambeeyey
waa mahadsantahay jaamaca dhegaystayaal xalay waxaa dhacay kulamo ka tirsan wareegga laba iyo soddonka kooxood ee koobka yurub liiga oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub kooxda sporting oo ka dhisan dalka bortugal ayaa saddex gool iyo gool ku garaacday naadiga astana ruushi dodmond saddex gool iyo labo ayay ku qaarijisay kooxda atalanta ac milan ayaa saddex gool iyo eber ku dardartay kooxda ludogratis resgard maqse saddex gool iyo eber ayay kaga farxalatay kooxda braga niis waxa ay ku khasaartay iyadoo gurigeeda ku ciyaaraysa laba gool iyo saddex kooxda locomotiv moscow halka arsenal oo marti u ahayd kooxda ostertans ay saddex gool iyo eber ay uga soo badisay real sociedad iyo salisburg ayaa waxa ay kala qaybsadeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah atletic bilbowna waxa ay saddex gool iyo gool kala soo laabatay ciyaartii ay magaalada moscow kula soo ciyaartay xalay kooxda spartak moscow kooxda a e k etens iyo dinamikef gool iyo gool ayay ku kala baxeen zenid ayaa waxaa ka badisay kooxda celtic oo dirtay hal gool iyo eber lazio waxaa ka badisay kooxda kubadda cagta f c s b halka copenhagen waa f c copenhagen ay ku khasaartay afar gool iyo gool kooxda atletic madrid oo guul weyn kala soo laabatay leonna waxa ay saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda villareal naadiga resen paul sport oo ah koox ka dhisan dalka jermalka ayaa waxa ay guuldarro muhiim ah kala soo laabatay magaalada nabolis ee dalka talyaaniga kadib markii ay saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda napoli oo hadda hogaaminaysa horyaalka dalka talyaaniga kooxda bartizan bigrad iyo victoria blazena waxa ay kala qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah lugta labaad ee wareegga laba iyo soddonka kooxood ee koobka yuruba liigna waxaa la ciyaari doonaa bilowga bisha marj ee soo aadan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha
waa tahay jaamaco inkastoo aan mardhow dhegeystayaasha u ciyaari doono heestii aan ugu talagalnay duhurnimadan ayaan marka hore waxaan ka hormarsiin doonaa qodobadii wararka ugu doorka doonaa jaamac mahadsanid nuur wiil sagaal iyo toban jira oo lagu eedeeyey inuu toogasho ku dilay toddobiyo toban arday oo wax ka baranayay dugsiga sare ee ku yaala gobolka florida ayaa khamiistii lasoo taagay maxkamad nicholas cruz oo isagoo xiran dharka maxaabiista islamarkaana gacmaha ka jeebaysan u ka soo muuqday maxkamad ayaa dacwadda ogayaashu ay u sheegeen inuu ku eedeysan yahay toddobiyo toban dacwo oo dil ula kac ah garsooraha maxkamadda kim tres malika ayaa cruz u sheegay inuu ku eedeysan yahay dembiye halis ah garsooraha ayaa amray in xabsiga lagu sii hayo cruise senatarka maraykanka senatariska maraykanka anirade ayaa diiday afar qodob oo ka mid ah sharciyada la xiriira socdaalka iyo arrimaha soo galootiga maraykanka sharciyadan ayaa waxa ay doodoodu socotay toddobaad inkastoo ay muddo soo jiitamayeen waxaana ay intooda badan diiradda saarayeen xaaladda dhallinyarada iyaga oo da-ya sharci darrada lagu keenay dalkan maraykanka mudanayaasha diiday ayaa u arka in sharcigan cusub uu khatar musaafurisa ku keeni karo dhallinyaradan mahadsanid jaamac dhegeystayaal intaasina waxaa ku dhan qodobadii wararka caalamka aanu idiin hayna duhurnimadan markaana aanu u beerna dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay hees ay ku luqeeyaan fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdifataax yare igraan maylahaysaa codka baxsan ee cabdifitaax caraale cabdifitaax yaraan idhaahdo iyo igraan caraale dhegeystayaal waxay u dambeysay barnaamijkeenii dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a wadajirna halkan ay idinkaga soo jeedinayeen nuur bukhaari iyo anigoo ajaanac afraska tan iyo kulantineeda dambana waxaan idin leenahay ismaqal dambe xiise leh